أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin أma baعdu tafsiru suuraة الأcraaf casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda koowaad ee suuraة الأcraaf ka mid ah suuraة الأcraaf waa suura makiya qur'aankii qabla الhijra hijrada nebiga ka hor soo degay ayay ka mid tahay dhammaanteed sidaas waaye ilaa shan aayadood ma ahane waana aayadaha ka bilaabmayo wasأlhm can اlqaryaةi alatii kanat xaadiraة اlbaxri id yacduuna fi الsabti aayadda iyo afarta aayadood ee ku xigto kuwaa unbaa madaniye ah inta kale suuraddu aayaadkeedu waa makiya waxay suuradda aada uga waramaysaa qur-aanka makiga waxa uu u badan yahay ee arkaanuliimaanka ama usuusha iimaanka ayay wax badan ka waramaysaa dacwat اlambiyaai warusul ayay ka waramaysaa oo mil laga bilaabo nebiyullaahi nuux ilaa laga gaaro ambiyadii dhammaantood nebiyullaahi muusa iyo haaruun qisadiisa iyo waxyaabaha dhan bay suuraddu ay ka waramaysaa qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi الraxmaani الraxiim alif laam mim sad kitaabun haadaa kani kitaabun kitaab waaye kitaabka oo unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey falaa yakun yownan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda yownan ahaanin xarajun wax dhib ah wax ciriiri ah yownan ahaanin minhu isaga xaggiisa yownan ka ahaanin litundira waxaa lagugu soo dejiyey litundira inaad digtid bihi bilqur'aani qur-aanka aa ugu digtid kitaabkan inaad ugu digtid dadka ay naasa wadikraa watadkiirun weeyaan kani waa waano lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatay yacni mu'miniinta waano u yahay kitaabkani itabicuu raaca maa aladii kii raaca unsila la dejiyey ilaykum idinka xaggiina loo soo dejiyey raaca min rabbikum xagga rabbigiina laga soo dejiyey walaa tatabicuu ha raacinina min duunihi min duunillaahi ilaahay sokadii ha raacinina awliyaaa owliye ha raacininoo shaydaan owliyadii ha dabagelinina oo ha raacinina qaliilan ay tadakuran waansan waansanka oo qaliilan aada u yar ayaad tadakaruuna aada waansamaysaan qaliilan maa tadakuran waansan qaliilan maa oo yar ayaa tadakaruuna aada waansamaysaan suuraddu waxay ku bilaabatay xuruufta muqaacada ah waanan soo marnay suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan ayaan uga soo hadalnay marka allah wuxuu leeyahay sida badanna xuruuftaas muqaacada ah suuradaha ku bilowdo waxa daba yaallo waxa ay tahay uun sha'niga kitaabkan oo qur-aanka in laga waramo taana marka waxay ku tusaysaa icjaaska qur-aanka ku jiro iyo sida uu cajsi geliyey makhluuqu inay la imaadaan iyo hufnaanta uu kitaabkan ilaahay hufan yahay oo ceeb iyo nuqsaan iyo iskhilaaf waxaas oo dhan uu ka hufan yahay ee min kalaami ilbasharna ounan ahayn ee kalaamullaahi uu yahay qiimigaas ayaanu lagu tusayaa xuruufahan sida badan marka xuruufahan ay yimaadaan kitaabka unbaa laga hadlaa alif laam mim dalika alkitaabu laa rayba fiih alif laam mim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum nazla calayka alkitaaba waatan alif laam mim saad kitaabu unzila ilayka tafsiirkaas baana ugu roon oo markaa aimadu ay doortaan badanaa kitaabun ay haadaa kani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey falaa yakun yownan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun wax ciriiri ayaanu ahaanin minhu isaga xaggiisa yownan ka ahaanin wax ciriiri ah oo xaggiisa marna ha ka ciriirtiyoomin marka xarajun ay diiqun waa ciriiri ayaa laga wada laba tafsiiroo ma'huura ayaa ku jirto xarajun mid ka hore waa ciriiri tafsiirka hore luqaduna marka sidaasay keenaysaa oo marka la yidhaha haadihi shajaratun xarijatun macnaheedu waxay tahay waa geedka marka aan la gaari karin oo geedo oo ku marmo oo ku tafmo oo geedda aan la gaari karin baa waxaa la yidhaha shajaratun xarijatun ayb marka xarajun marka waa geeddaa marka ciriiriga ay ka badatay oo geedaha kale ay soo ciriiriyeen baa sidaas lagu yidhi macnuhu marka waa diiq iyo ciriiri yaa laga wadaa tafsiir marka kaas waayo tafsiir ma'huuroo sidaa marka u macnaynayana waa jiraa ciriiriga marka rasuulka laga celinayo waa maxay yacni qur-aankan iyo kitaabkan gaarsiinta aad dadka soo gaarsiinaysid waxba ciriiri ha ka dareemin iyo dhibaato waay oo adiga inamaa calayka albalaaq gaarsiin unbaa lagaa rabaa waxba ha ku dhibtoonin oo ha isdhibin intaa ka badan sababtu marka xadiidkii oo xadiidkii muslim ku jiray ayaa wuxuu ahaa inii akhaafu an yahlaguu ra'sii markii risaalada iyo nebiga lagu kalifay ayaa wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa inay madaxa ibajiyaan oo ay idilaanba ayaan ka cab ayaan ka cabsanayaaye ka waran markaasaa marka waxaa laga siiyey dee cismo iyo allah ilaahay subxaanahu watacaala inuu la jiro iyo yaa marka aada loogu dhiirigeliyey mana cabsi jirin rasuulka sala allahu calayhi wasalam middaa marka macnahaas marka ciriiriga halkaas in laga wado xadiidkaasna marka laga macneeyo waa jiraa ama ciriiriga in la yidhaah waxa uu kala kulmaayo iyaga oo dhibaatada iyo aflagaadada iyo waxyaabahaas waxa ciriiri ayaynan kaa gelin qur-aankuna marka meelo sidaas oo kale marka waa ku yimid sidaas marka yacni nebiga sala allahu calayhi wasalama lagaga sabarsiinayo ayb ama in loo jeedo ciriiri ha ka dareemin inay ku rumayn waayaan darteed falacalaka baaqicu nafsaka calى aaahaarihim in lam yu'minuu bihada اlxadiidi asafa ayb tafsiir marka sidaas waay xarajun waxaa kaloo laga macneeyey mujaahid laga wariyey xarajun bimacnaa shakun falaa yakun yownan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun ay shakun wax shaki a yownan ahaanin laabtaada ayb tafsiirka horaana aada u xoog badan ka kalena shakigu marka waa iska laasim oo qofku marku shaki galo laabtiisu ciriiriyayba iska noqonaysaa ayb minhuda marka ka dambayso xaggay ku tacalluqaysaa yakunta waa la ysaga tacallujiyaa falaa yakun yownan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun wax ciriiri ah minhu xaggiisa yownan ka ahaanin waxaa kaloo lagu tacallujin karaa xarajunta lafteeda waa iska masdar falaa yakun yownan ahaanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda xarajun wax ciriiri ah yaanu ayaynan ahaanin minhu isaga aada ka ciriirtiyoonto xaggiisa minhu min alkitaabi ayb maxaana lagugu soo dejiyey kitaabka litundira inaad digtid bihi bilkitaabi kitaabka aa ugu digtid marka litundira annaasa dadka inaad ugu digtid waayo bihi bilkitaabi kitaabka ayb oo qur-aanku marka isagaa cabsigelin iyo digniin isagaa ku filan innaga marka waxaa nalaga rabaa qur-aanka inaan aad ula yacni aan ula falgalno oo aan aad u dhageysanno waciidka ku jira aan ka cabsanno wacdiga ku jira aan rumayno oo markaa yacni cabsi iyo waano uu noogu filnaado fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid hore waxaan usoo marnay waandir bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim litundira si aada ugu digtid baanu kugu soo dejinnay unsiladay ku tacalu ay ku xiran tahay ayb litundira si aad ugu digtid bihi bilkitaabi kitaabka aa ugu digtid dadkii wadikraa wadikraa waano waaye ay tadkiirun ismu masdar waaye wadikraa marka waxaan icraabaynaa marfuuc inuu inay tahay oo marka kitaabunta ay ku cadfan tahay haadaa kitaabun waaye wadikraa waaye watadkiirun waanin waaye labada marka siyaal kalena marka waa loo macneeyaa wadikraada kaasaas ugu yacni xoog leh ayb ama in la yihaahdo laga laga la icraabo markaa litundirada in lagu cadfo litundira bihidan ilaa waxay xambaarsan tahay lilindaari kitaabkan kugu soo dejinay maxaan kugu soo dejiyey lilindaari bihi inaa ugu digtid dadka udigitaan aada dadka ugu digaysid wadikraa walitadkiiri waanin darteedna waa kugu soo dejinay markaana marka waa fii maxalli jarin ayb oo waa majruur bay noqonaysaa ayb siyaalkaas marka icraabaheeda waa kaa waxaa kaloo bannaan wadikraada in lagu nasbiyo marka masdar ahaan loo nasbiyo oo markaa ay noqoto watudakira bihi dikraa watudakira aada waanisid bihi qur-aanka aada ku waanisid dikraa waanin aad ku waanisid markaana marka waa nasbisan tahay nasbaa la icraabi karaa jaraa la icraabi karaa rafcaa la icraabi karaa ayb lilmu'miniina mu'miniinta markaa ayuu waano u yahay kitaabku ayb itabicuu raaca maa aladii kii raaca unzila la dejiyey ilaykum idinka xaggiina loo soo dejiyey raaca yani waxaa idinka xaggiina loo soo dejiyey raaca min rabbikum xagga rabbigiina la idinkaga soo dejiyey raaca mufasiriintu marka waxay dhahaan waxay aayaddaani shamlinaysaa maa unziladaa waxaa soo gelayo alkitaabu wasunnatu kitaabka iyo sunnada abuu xayaan sidaasuu yidhi waayo kitaabkana waa la soo dejiyey nebiga waa lagu soo dejiyey sunnadana waa lagu soo dejiyey wamaa yantiqu cani اlhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa rasuulkana waa ki yidhi alaa inii uutiitu اlkitaaba wa midlahu macahu waxaa la isiiyey kitaabka iyo isagoo kale oo ay la jiraan kitaabka iyo wax kaloo la jiraa la isiiyey waxaa la jiraa waa maxay waa sunnada nebiga salى اllahu alayhi wasalam ayb marka itabicuu maa unzila ilaykum waxaa la idiin soo dejiyey raaca qur-aanka iyo sunnadii labada marka waa soo gelayaan ayb oo alkitaabu wasunnatu ah min rabbikum xagga rabbigiina la idinkaga soo dejiyey walaa tatabicuu ha raacinina min duunihi min duuni rabbikum rabbigiin sokadii ha raacinina owliyaaa ha raacinina owliyo owliyada marka laba nooc waayo owliyaau shayطaan iyo owliyaau raxmaan labadaasay u qeybsamaan owliyada hadda halkan lagu sheegayo waa awliyaau shayطaan waayo mufasiriintu waxay dhaheen ay laa tatabicuu ha raacinina amra wliyaa'ikum aladiina ya'muruunakum bishirki biاllahi wacibaadati اlawthaani fainahum yudiluunakum walaa yahduunakum dabari saasuu marka uu macneeyey ha raacinina kuwa idinka idinkugu yeerayo shirkiga idinkugu baaqaayo oo awthaan iyo asnaam inaad caabuddaan idinkugu yeerayo ha raacinina w awliyada marka kuwaasaa loo jeedaa waana jiraan marka awliyaa raxmaan labadaba quraan labada iyo awliyaa shaydaan qur-aankaa sheegay oo allah subxaanahu watacaala de awliyaa ullaahina waa sheego alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyaa shaydaanna halkaana waa lagu sheegay suurat lancaamna waa kusoo marnay waina shayaaiina layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun labadoodana ma isku darmayaan awliyaa raxmaanna calaamaday leedahay lagu yaqaano oo yacni towxiid iyo sunno iyo daaco rabbi iyo shirkigoo laga fogaado bidcadoo laga fogaado macaasidiyoo laga fogaado dadka dulmigiisii iyo waxyaabahaasoo laga fogaado waa dad dhowrsan oo yacni waxaa lagu yaqaanaa hadalkoodaa la fahmi karaa suluugooda iyo habdhaqankooda la yaqaanaa awliyaau shaydaanna waa la yaqaanaa iyagana habdhaqankooda labada xaaladna ma isku darsamayaan axwaasha shaydaaniyada oo shaydaanka axwaashiisa iyo al axwaalu araxmaaniya labada ma isku darmaan caamaday isaga kala darma ayay isaga darmaan ee qofkii wax u fiirsado ma iskaga darmayaan qof ilaahay xaggiisa laga taageerayo iyo qof shaydaan axwaashiis ku dhex jiro oo jinni adeegsanayo oo waxbaan sheegayaa dhahayo marna been sheegayo marna iska asiibayo iyo iyo iskuma darmayaan yacni nebi iyo sida aynan isugu darmaynin dajaal beenlow ah ayaa awliyaa raxmaan iyo awliyaa shaydaanna aynan isugu darmaynin ayb walaa tatabicuu ha raacinina min duunihi rabbigiin sokadii ha raacinina wliyaaa awliya sharta idinku hogaamiso ha raacinina ayb abu xayaan isagu wuxuu yihi aladiina yaxmiluuna cibaadata alawthaan kuwa idinku dadka ku xambaaraya asnaamta in la caabudo walahwaa'i ahwaada ku xambaarayo walbidaci bidcooyinka kuwa dadka ku xambaaro wayudiluuna can diin illaahi ilaahay diinkiisana dadka ka dhumiyo kuwa ayaan la raacin aayaddan marka culimada waxay kala baxeen yacnii waxyiga in la raaco wixii waxyiga khilaafsanna laga dheeraado laga tago caqiido caqiidadii waxyiga khilaafsan waa in laga fogaado yacni dariiqi nebi moxamed sala ll ly slam wax khilaafsan oo bidco ah waa in laga fogaado macaasidii daacada rabbi khilaafsan waa laga fogaanayaa waxyaabahaas oo dhan marka in laga fogaado loo hoggaansamo marka kitaabka ee waxyiga loo hoggaansamo qaliilan maa tadakaruuna tadakuran waansamitaan qaliilan maa oo yar ayaa tadakaruuna aada waansamaysaan marka qaliilan waa nacti oo mancuudkiisu iska xadfan yahay tadakuran qaliilanaa lasoo qadarayaa ama zamaanan qaliilan in la yidhaha daraf in laga sifeeyo intaba marka waa la yidhaha tadakuran waansan waansanka oo qaliilan maa aada u yar maada waa waa waa sila waa zaa-ida yaa tadakaruuna aada waansamaysaan wa kam min qaryatin ahlaknaaha faja-ahaa ba'sunaa bayaatan aw hum qaa'iluun qur-aanka waxtarkiisa marka marka lasoo sheegay amarkii marka lasoo sheegay in waxa alla soo dejiyey la raaco ayaa haddana tarhiib waa la cabsi gelinaa marka dadka khilaafaya ilaahay subxaanahu watacaala waxyigiisa marka alla wuxuu yidhi wa kan badanaa imisa min qaryatin min ahli qaryatin qaryad dadkeed badnaa badanaa ahlaknaa aan halaagnay haa iyada aan halaagnay qaryadaa dadkeeda aan intaan halaagnay badana fa jaa-ahaa waxaa u yimid qaryadii ba-sunaa baaskeennii ayaa u yimid bayaatan baa-itiina xaal ay yihiin iyagoo cawo baryaayo ow amase hum iyaga oo qaaili qaa-iluuna qayluulsanayo oo maalintii raaxaysanayo oo markaa yacnii iska hurdayo oo cadaab markaa aanu ku halaagnay baaskeennii uu u yimid badana kamtaani waa khabariyo waaye min qaryatintaa marka waa u tamyiiz ahlaknaahaana waa khabarkii marka maadaama kamtu mubtada tahay ahlaknaahaa jumladan waa khabarkii marka wa kam imisaa yacni badanaa min qaryatin qaryo badanaa dadkeed qaryo maba la yidhaah haddaan la deganayn meesha dhisan ee guryaha ka dhisan yihin marka la degan yahaa qaryo la yidhaah marka laga qaxo ee aan la deganayn wax qaryaa maba lagu ma lagu sheegaba badanaa marka wa kam min qaryatin qaryo badanaa aan halaagnay marka laleeay dadka ku jiraa laga wadaa ku dhex jiro wa kam badanaa imisaa min qaryatin qaryo badanaa ahlaknaa aanu halaagnay haa qaryadaa aan halaagnay yacnii qaryo dadkeed badanaa aanu halaagnay fa jaa-ahaa meeshan marka ishkaal baa ku jiro ishkaalka marka waxa uu yahay fa'daani waa xarfu xarfun yufiidu tartiiba wataعqiiba waa xaraf faa'iideeyo kala hormarin oo waxa iyada ka dambeeyo iyo waxa ka horeeyo ay iyadu cadfayso waxa iyada ka dambeeyaa dambeeyo tacqiibna waa keenaysaayo ka hore markuu dhacayaa kan dambe uu ka daba yimid haddii marka sidaas lagu wado ishkaalka imaanayo wuxuu yahay fajaaa haadan fa'daani ahlaknaa bay cadaftay ahlaknaa iyo jaa-a isku cadfan fa'daa cadfayso haddiiba la halaagay markii la halaagay kadib baas inuu u imaado maxay faa'iideynaya marka arrintan waaba halaagsameen waa baaba-een qof baaba-ay baas u yimaado muxuu ka taraa waaba baaba-ay waa gogo-ay waa halaagsamay baaskan gadaal ka imaanayo muxuu u faa'iideynaya waxuu keenaya maleh sidee marka ishkaalkaas looga baxaa ibnu jariir iyo jumhuuru almufasiriin iyagu waxay mareen yacni macnaha meesha ku jiraa waxay tahay ahlaknaa haadani halaagan in laga macneeyo tawfiiqdan seejinnay markay tawfiiqda seegeen waa sabab ma og tahay towfiiqdii markay seegeen ayaa baaski u yimid marka macnuhu wuxuu noqonayaa wa kan badanaa min qaryatin qaryo badana dadkeeda ahlagnaa aan halaagnay oo maxaan ku halaagnayna bikhudlaaninaa iyaahu inaan hoojinay oo aan dariiqii saxda ahaa aanan waafajinin fa jaa-ahaa markaa waxaaba u yimid ba-sunaa baa u yimid marka xaqa low aan la waafajinin halaagaa imaanaya markaas iyo baaski waa macnahaas marka macnaha ugu fiican la maro marka ahlagnaa haadan laakiin marka saa aan u macnayno macna majaazi ah baa ku jiro wuxuu noqonayaa marka waa min min iطlaaqi اlmusababi wa iraadati sabab halaaga sababk sababkiisa hadda ahlagnaa haadan sababta halaagaa laga wadaa ee halaagii lagama wado halaag maxaa keeno towfiiqda qofka inuu seego oo khaatumada ay ka xumaato ayaa halaaga keeno kaasaa laga wadaa marka waan halaagnay maxaan ku halaagnay towfiiqdii baan ka leexinay markaan ka leexinay baaskii baa u yimid markaas ibnu jariir isaga marka habkaasuu ku waday hab kale oo iyadana lagu wadi karaa jiro oo in lasoo qadara marka aradnaa ihlaakahum wa kam himisana wa kam badana min qaryatin qaryo badana ahlagnaa ay aradnaa aan doonay ihlaakahaa halaagitaankeeda qaryo aan raboonnay oon doonnay badana halaageedaan raboonnay fa jaa-ahaa ba-sunaa baaskeennaaba u yimid marka oo waa min baabi qowlihi tacaala oo kale yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum ey idaa aradtum lqiyaama waay haddaad salaad inaa u istaagtaan aada rabootaan waay fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani اrajiim qur-aanka markaad akriso kabacdi isticaado la imaaw ma aha marka aad qur-aanka inaad akrisaan rabootaan acuudu billaahi la imaado tan marka sidii oo kale waayo halaagoodii baan raboonnay baaskeennaa u yimid markaas maslaga saddexaadee la mara waxay tahay maslag laga fiican yahayo waxay leeyihiin fa jaa-a haadan ayaa waxay tahay fa-dan tafsiiriyo waayo caatifo maba ahan banaan wakam min qaryatin ahlaknaahaa halaagay fasire fajaa-ahaa ba-sunaa waa tafsiirun lilhalaag ama lilihlaak laakiin fa-du inay tafsiiriyo ku timaado arrin aada u badan ma aha mashhuur wax ahna ma aha inkastoo luqadda looga keeno amhilooyin fara badan ayb oo maala tawada'a fulaanu fagasala wajhahu wayadahu wayadayhi hebel waa weyse qaatay faqasala yadahu wajhahu wayadayhi oo kale weysaqaadkiiyay tafsiir u tahay leeyihiin tan warkan dambe calaa kullin marka sida hore iyo sida labaadaa dhow iyadoo fa-da aan laga leexinin macnaheeda dhabta ah ee xaqiiqada ah ayaa la wadi karaa marka fa jaa-ahaa waxaa u yimid qaryadii ba-sunaa baaskeenii baa u yimid yani baaskeenii baa u yimid bayaatan baa-itiina xaal ay yihiin iyagoo cawobaryahayo iyagoo iska hurdo habeen yani habeen xilli habeennimaha hurdo ku jiro ow amase hum iyaga oo qaa-iluuna xaal ay yihiin kuwii qayluulsanayo qayluuladuna marka waa hurdada maalintii markay qoraxdu kululaato qofka xoogaa uu nasto indhaha isgeliyo uu raaxaysanayo marka duhurka ka hor iyo meelaha iyo kadib iyo marka owdaani waa tanwiic qolana wuxuu cadaabka u yimid ayagoo habeen joogo qolana wuxuu u yimid ayagoo qayluulo ku jiro ayb tanwiic baa marka owdaasi ku jira famaa kaana dacwaahum id jaa-ahum basunaa ba-sunaa ilaa an qaaluu inaa kunaa daalimiin famaa kaana ma unan ahaanin dacwaahum ay ducaa'uhum alla barigooda ma ahaanin id waqti jaa-ahum oo u yimid ba-sunaa baaskeenna oo u yimid ilaa an qaaluu ilaa qowlahum oraahdooda iyo dhihitaankooda ay dha ay dhaheen maahane wax kale ma ahaanin inaa anagu kunaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falo hadalkoodu intaa unbuu ahaaday yani markii halaagii u yimid ducadoodu wax kale ma noqonine inay qirtaan foolxumadii ay ku jireen xilli qirasho aynan waxba taraynin famaa kaana ma ahaanin dacwaahum dacwaahum laba tafsiiro maahuura ku jirto ay ducaa-uhum in la yidhaha ibnu cabaasaa sidaa ku fasiray waana ismu kaana markaas kaanada ismigeeda dacwaahumta ah famaa kaana dacwaahum ducadooda markii halaagga ku yimid qayladoodii iyo ducadoodii maba aynan ahayn id jaa-ahum kolkuu u yimid ba-sunaa baaskeenna ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen maahane wax kale maba ahaynba innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falay oo iyaga marka inay un xumaantooda qirtaanaa warkooda kusoo ekaaday oo kusoo afjarmay ama famaa kaana dacwaahum ay iddicaa'uhum famaa kaana ma ahaanin dacwaahum ay iddicaa'uhum sheegashadooda waxa ay sheeganayaan maba ahaanin id waqti jaa-ahum uu u yimid ba-sunaa halaageennii iyo baaskeennii ilaa an qaaluu ilaa qowlahum wax kale ma ahaanin sheegashadooda ilaa un inay yidhaahdeen hadalkoodii maahane inaa anagu kunaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falay ibnu cabaas wuxuu yihi yas'alu ahi meeshaa marka tadarucoodii iyo alla barigoodii wax kale ma ahayn sidaa unbuu ahaa ayb marka intaydaan meeshaas gaarin qur-aankan raaca ahwaa'diina iyo awliyaa shayaan ha raacinina waay markaayb falanas'alana aladiina ursila ilayhim walanas'alana almursaliin falanas'alana falawallaahi nas'alanna su-aalnee oo su-aalnee aladiina kuwii ursila la diray ilayhim iyaga xaggooda loo diray rususha walanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee almursaliina kuwii la dirayna su-aalnee labadaa marka kuwii wax loo diray risaalada rususha iyaga loo soo diray waan su-aalaynaa rusushiina waa su-aalaynaa labada su-aal marka waxay yidhaahdeen mufasiriintu laba nooc waaye falawallaahi yanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee aladiina kuwa ursila la diray ilayhim iyaga xaggooda loo soo diray ursila arusulu ilayhim waa umamkii marka ummadihii alimaamu lbaqawi wuxuu yihi yacni lumama ummadahu ujeedaa maxaa laga su-aalaa ummadaha can ijaabatihim arusula rususha bal inay ajiibeen warkooda ay yeeleen iyo in kale wa hada su-aalu tawbiiqin laa su-aalu isticlaamin waa su-aal marka iyaga lagu haydaareynayo oo iyaga markaa ee maahan su-aal isticlaam oo ilaahay subxaanahu watacaala inuu ogaado inuu rabo maaha waayo waaba ogyahay allah subxaanahu watacaala su-aalu isticlaam ma aha ee su-aal tawbiiq uu ku jira yacnii lanas'alanahum waan su-aalaynaa camaa camiluu waxay sameeyeen fii maa ballaqathum rusul waxay rusushu soo gaarsiisay waxay ka sameeyeen oo sida suurat lqasas aayadda ku jirto kale waaye wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin ayb facamiyat calayhim alanbaau yowmaidin fahum laa yatasaa'aluun ayb walanas'alanna walawallaahi yanas'alanna su-aalnee oo su-aalnee almursaliina kuwa la diray kuwii lasoo diray oon soo dirnay rusushiina waan su-aalaynaa iyaga maxaa wax laga weydiinaa cani iliblaaqi inay wax soo gaarsiiyeen alla waa ogyahay laakiin meeshaas iyo goobtaas yaa waxaa la rabaa in laga caddeeyo xujadana loogu oogo dadkii rususha khilaafay mar haddii rusushii la yidhaaha ma gudateen wixii la idinla soo diray haa waa gudanay ilaahayna uu ogyahay dadkiina ay u marqaati furayaan mu'miniintii ay ka marqaati furayaan arrintaas war ma dhinna marka meeshaan kuma dhinna oo iyagiina markaa kuwii lagu marqaati furayay markaa waxaa u taalla meeshaa foolxumaa u taalla dadkii marka meeshaa la yimid jawaab xumada kuwa la imaanayo falanaqusana calayhim bicilmi wamaa kunaa gaa'ibiin falanaqusana falawallaahi yanaqusanna waanu qisaynaynaa oo qisaynaynaa calayhim iyaga korkoodaanu ku qisaynaynaa bicilmin multabisiina xaal aan ku dheehannahay bicilmin cilmi annagoo ku dheehan ogaal annagoo ku dheehan ayaanu u qisaynaynaa wamaa kunnaa ma aanan ahayn gaa'ibiina kuwa maqan ma aanan ahaynoo can shayin minhu arrimaha marka rususha iyo dadkoodii wixii dhex maray kuwa ka maqan ma aanan ahaynoo waan ka warqabnayo waa ognahay ayb falanaqusana falawallaahi yanaqusanna qisaynee oo qisaynee calayhim dushooda ku qisaynee bicilmin ugu qisaynee ogaal yacnii xaala kownina aan nahay multabisiina yani bicilmin inagoo marka ku dheh aan ogaan ba-da marka waa baa lmusaaxaba ay musaaxibiina bicilmin marka macnuhu waxaa meesha ku jiraa wuxuu yahay ay lanukhbiranahum can cilmin ogaalaan ugu warramaynaa wax allaale wixii jiray yaan u waramaynaa ogaal baanan ugu waramaynaa qaala bnu cabaasin radia allahu canhuma wuxuu yidhi yandiqu calayhim kitaabu acmaalihim acmaashii ay samaysteen warqadihii ku qornaa lagu qoray oo malaa'igtu kusoo diyaarisay ayaa dushooda ku waramayo ka qowlihi tacaala hada kitaabunaa yandiqu calaykum bilxaqi waa kan wixii aan soo qornay kitaabkeennii dushiinna ayow xaq uga dhawaaqayaa wamaa kunaa ma aanaan ahayn haa'ibiina kuwa maqan ma aanaan ahaynoo cani rusuli rususha xaggooda ka maqan fii maa ballaguu wixii ay soo gaarsiiyeen wa cani lumami ummadihiina kama aanaan maqnayn fii maa ajaabuu waxay ku jawaabeenna kama aanaan maqnayn ogaal waa ognahay marka su-aa aayaddan marka waxay aayadda horey tafsiir u tahayoo su-aasha la weydiinaya rususha iyo dadkii wax loo diray su-aashu inaynan ahayn su-aalu isticlaam aayaddan dambaaba sheegaysa ilaa allah wuxuu leeyahy waaba ognahay buu leeyahay meeshaas iyadana de waxaa ku jira tarhiib iyo cabsigelin qiyaamihii marka beyna yaday be beyna yaday rabbi yaa lasoo hor istaagayaa qolo walbaa marka rusushii mas-uuliyadda la saaray inay dadka xujajka ku oogaanna waa lasoo taagayaa waa la weydiinayaa kuwa kale ee ummadihiina waa la su-aalayaa marka dadka inaan loo abuurin ciyaar ciyaar iyo inay adduunyada iska noolaadaan cunaan cabaan seexdaan ilmo dhalaan shahawaadkooda gutaan khalaas ka tag adduunyada maahan intaas markaad adduunyada ka tagto caalam kalead gelaysaa caalamulbarzakh marka dambena adduunyada dhan baa la laalaabayaa xayaatu daarilqaraar ayaan aadaynaa waana wixii ilaahay dadka u abuurayba aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalaa maahan marka sida gaaladu ka aaminsan yihiin adduunyada in sidaa ma aha oo in hiya ilaa xayaatuna dunyaa namuutu wanaxyaa wamaa naxnu bimabcuuhiin ma aha arrintu maahan dhulkan iyo cirkan iyo adduunyadan quruxda badan ee sida farsamadan heerka sare ah farsamaysan in maa laa yacni loo abuuray ma aha wamaa khalaqna aلsamaaءa waاlarda wamaa baynahumaa baطila dalika danu اladiina kafaruu faweylu liladiina kafaruu min annaar qof muslima marka inuu sidaas u fakero waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha keenayana qofku inuu xumaado oo macaasida dhex dabaasho oo si xun u dhaqmo ka-annahu inuunan dhimanaynin oo kale ama dhimashada aynan waxba uga dambeynin oo kale waxa keenaya waxay tahay daniga aakhirada uu ka qabo qofka hadday aakhirada marka nusba acyuninaa indheheenna horteeda hadday maalin walba taagan tahay oo markaan qur-aanka akrinayna aan aada u tadaburno fiir fiirin xaqiiqda meeshaa taallo qofkaasi waa baqayaan xumaan ma ku dhiiro karo hadduu ku dhiirado xumaantii ou galana towbow la degdega laakiin markaad aakhiradiina hilmaanto qabrigii ilowdo waxa lagu abuuray aada ilowdo weeyaan marka xumaan dhan ay kaa imaanayso wاlwsnu ywmaidin اlxaq wاlwasnu miisaamitaanka yowma-idin maalinkaa la miisaamo maalinkaa marka yacni laysa su-aalayo alxaqu weeyaan miisaankaasi marka miisaamitaankaasi waa mid dhab ah waay faman ruuxii haqulad ay cuslaatay faman qofkii haqulad ay cuslaato mawaasiinuhu waxaa loo miisaamayo ashyaada loo miisaamaya kay cuslaato fa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unba almuflixuuna kuwa liibaanaya ah waman qofkii khafad ay fududaato mawaasiinuhu acmaashiisa la miisaamayo fa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu anfusahum nafahoodii khasaaray maxay ku khasaareenna bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda darteed yadlimuuna inay dulminayeen biaayaatina aayaadkeenna inay aayaadkeenna dulminayeen darteed ayay naftooda ku waayeen ay ku khasaareen waalwasnu miisaamitaanka alwasnu marka waa masder wasantu kadaa asinuhu wasnan waxaasaan miisaamay asinuhu waan miisaamayaa wasnan miisaamitaan marka walwasnu miisaamitaanka yowma idin isagaa lagu tacalujinayaa yowma idin maalinta alla uu su-aalayo rususha iyo ummadahaba la miisaamo miisaamitaanka maalinkaa alxaqu weeyaan mid dhab ah ku dhab ah walwasnu miisaamitaanka yowma idin maalintaa alla uu ummadaha iyo rusushaba su-aalayo maalinkaa miisaamitaanka la miisaamaya acmaasha alxaqu weeyaan mid dhab ah waay wej sidaas waaye wejka labaadna wuxuu yahay walwasnu miisaamitaanka yowma idin kaa-inun yowma idin maalintaasuu ahaanayaa maalintaa ilaahay wax su-aalaya rususha iyo ummadaha miisaan baa jiraayo alxaqu wasnigiiday alxaqu xaqa ahaa miisaamitaanka dhabta a baa jirayso marka alxaqu waa sifatu lilwasni marka walwasnu waa mubtada yowma idinna waa khabarkii alxaqudaas dambana marka alwasnu bay sifo u tahay ayb sida horaas aada u fiican walwasnu marka haddii miisaamitaan la sheegay halkaas marka culimada jumhuuru ahlilcilmi waxay ka qaateen miisaan inuu aakhiro yaallo miisaankaasna marka acmaasha la saarayo acmaasha xun iyo acmaasha wanaagsanba labadaba in laba kafadood miisaan laba kafadood leh carab leh in marka la kala saarayo ayb wadaaka an allaha ana allaha tacaala yansibu miisaana lahu lisaanu wakifataani kulu kifatin biqadri maa bayna almashriqi waalmaqrib kafad kastaa qorax dhac iyo qorax soo bax inta ay isu jiraan bay la eg tahay labadaa baa marka la oogayaa labadaas miisaan baa la kala saaraya acmaashaada ayb waاkhtalafuu fii kayfiyati اlwasni miisaamidda qaabkeeda iyo sifadeeda yay mufasiriintu ka hadleen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen tuusanu saxaa'ifu alacmaal waxaa la miisaamayo acmaashii warqadihii lagu soo qoray baa labada dhinac la kala saara malaa'igta xumaantaadiina waraaqay ku qoraysaa wanaagaagiina waraaqo waraaqahaas ayaa labada kafadood labada dhinac laga kala saara oo wuxuu yihi alimaamu اlbagawi waruwinaa ana rajulan waxaa naloo wariyey buu yihi ana rajula nin yunsharu calayhi waxaa loo soo fidinaa tiscatun wa tiscuuna sijilan sagaashan iyo sagaal file yani sagaashan iyo sagaal register ayaa saa loo fidinaa kullu sijilin sijili kastaa mad albasar gaayadiisu waxay leegtahay inta aragu ku wareero in markaad meel bannaan istaagto ishaada meesha ugu dambayso araggaagu gaaro ayuu la egyahay warqad kastaa waxbaana waana buuxdaa kiis ayaa ku qoran kiis adiga lagu haysto allah noo fududeeyo marka wuxuu leeyahay fayuq fa yukhraju lahu biطaaqatun waxaa loo soo bixinayaa kaar yar ninkaa marka fiiha shahaadatu an laa ilaaha ila allah washhadu ana muxameda cabduhu warasuuluh weliba xadiidka tirmidi baa warinayay wuxuu leeyahay rasuulka sal ll ly slam addoon baa la keenayaa qiyaamaha markaas baa waxaa la leeyahay keena malaa'igta ninkaani kiisaskiisa waxaa la keenayaa marka intaasoo sijil sagaashan iyo sagaal register saara ayaa la leeyahay waa la saarayaa markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay yaa cabdii hal laka min xasanatin xasano ma haysataa oo dhinaca kale lagu saaro markaasuu wuxuu leeyahay maya markaasuu allah wuxuu leeyay innaka lan tudlam adiga lagu dulmin maayo balaa haa annaga agteenna xasanaa kuu taallo malaa'igtaa soo bixiya la dhahayaa kaar marka tawxiidka ku qoran yahay ayay soo bixinayaan waa loo saarayaa dhinaca kale laa ilaaha ila allaahu ayaa cuslaanaysa marka miisaanka cuslinayso wixii kalena waa fududaanayaan magaca allana hadda wax la culays ahaan kara ama la qadar ahaan kara maba jiraba meeshaa marka towxiidku qiimiga uu leeyahay kutusee qofkii adduunyada towxiid saxiixa uga baxo rajo uu leeyahay marka towxiid la-aan qofkii ku tagana oo gaalnimo adduunyada uga baxana qofkaa waa khasaaray meeshaa marka maxaa laga qaatay marka wuxuu yidhi wاlbiطaaqaةu fii kifatin fadaashat الsijilaatu wahaqulat اlbiطaaqatu meeshaas marka acmaashii waraaqihii lagu qoray in la miisaamayo xadiidkaas ou tusaa waqiila waxaa la yidhi tuusanu اlashkhaas waxaa la miisaamayo waaba qofka dadka qofkaa miisaan la saaraa isaga laftiisa waruwiya dalika can ibni cabaas baa laga wariyey xadiid muslima isna laga qaatay oo nabigu sal ll ly slam uu yihi yujaءu ywma اlqiyaamati birajuli اlcadiimi الsamiini laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda qiyaamaha waxaa la keenayaa ninka weyn ee cayilan ilaahay agtiisana ma uunan dhammayn garab kaneeca yacnii inuu ounan markaa yacni aan dhammayn meeshaana marka waxaa laga qaatay dadkaba in la miisaamayo ibnu mascuudna waa nabiga sal ll slam waa kiilaha markay ku qosleen markay arkeen tow kor u qaatay xoogaa maradiisa ayay shanshadiisa waxay ku arkeen inay dhuuban tahay oo yar tahay waa ku qosleen markaasuu wuxuu yidhi atadxakuuna can diqati saaqayhi ma waxaa ku qoslaysaan shanshadiisa yaraanteeda miyaad ku qoslaysaan buurta uxud miisaanka aakhira waa uga culays badan tahay ow kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam waqiila waxaa la yidhi tuusanu lacmaal waxa la miisaamaya waa camalka warqadana maahan dadkiina maaha waa camalka camalka marka see looga dhigaa jurmi see loogu yeelaa ilaaha yaqaano qur-aankii aada akhrisay hawaabtii ka dhalatay culays jurmi iyo culaysu ilaahay u sameynaa u qalmo jurmigaasaa lagu ayaa miisaanka lagu saara marka intaasna ma isdiideyso in saddexdaba la miisaamaya waa dhici kartaa ilaahay waaba og yahay qofkaani inuu imtixaanka ku dhacayo iyo in kale miisaanku waa maxay xikmadda ku jirto xikmadda ku jirto culimada waxay leeyihiin walxikmatu fii wasni lacmaali acmaasha in la miisaamo xikmada ku jirto imtixaanu imtixaanu اllahi cibaadahu biliimaani fi اddunya waiqaamat اlxujati calayhim fi lcuqba waxaa la rabaa ilaahay yani imtixaanka alle addoommadiisa ou iimaanka adduunyada ku imtixaanay iyo xujada in lagu oogo aakhiradana adduunyada waa lagu soo imtixaanay aakhirana waa in la kala baxo xujadu ay ooganto iyada lafteeda faman qofkii haqulad ay cuslaatay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa miisaanku waaba hale maxaa loo leeyahay mawaasiinuhu waxa acmaasha shay waxaa la miisaamaya maadaama ay kala duwan yihiin bictibaari ictibaarkaas dhinacaas baa laga fiiriyey marka loo jamcina faman qofkii haqulad ay cuslaato mawaasiinuhu waxyaabaha loo miisaamayo xasanaadkiisa fa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanaya waman qofkii khafad ay fududaato mawaasiinuhu waxyaabaha loo miisaamaya xasanaadka ah fa ulaa'ika kuwaadaa aladiina kuwii weeyaan khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda kuwii waayey yacni qofku inuu naftiisa waayo waa khasaaraha meesha ugu dambeysa waayo bani aadamku maalka waa jecel yahay laakiin maal iyo naf markay timaada naftou maalkuu hormarinaa uu qadimaa naftou reebanaa marka wixii ou reebanayay agtiisa qiimiga ka lahaa ayuuba waayey ou khasaaray marka inaad maal ribix inaad weyso waa khasaaro raasumaal inaad weysana khasaaro kale waa ka sii daran tahay maal oo dhan inaad weyso waa ka daran tahay naf inaad weysana waa ugu sii daran tahay kuwaani marka fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum bu alyihi bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda ay ahaana ay ahaadeen darteed yadlimuuna biaayaatina aayaadkeenna inay dulminayeen aayaadka allaa laga celin waayo ay dulminayeen ayb marka dulmigaasna waa maxay inay aayaadka alla diidaan marka miisaanku wuxuu ku cuslaanayaa xaqa oo la raaco adduunyada marka la joogo ayuu markaa ku cuslaanayaa miisaanka walaqad makanaakum fi اlardi wajacalnaa lakum fiiha macaayish qaliila maa tashkuruun walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe ahe makkannaakum waanu idin makaninay waa idiin suuro gelinay fi lardi dhulka korkeedaan idin makaninay wajacalnaa lakum waxaanu idiin yeelnay idinka idinkaga dhignay fiihaa dhulka dhexdiisa waxaanu idinkaga yeelnay macaayisha asbaaba macaayisha nololyaalo asbaabteeda ayaanu idinkaga yeelnay dhulka dhexdiisa shukran shukri oo qaliilan maa aada u yar baa tashkuruuna shukrinaysaan walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe ahe makkannaakum waanu idiin suuro gelino waan idiin dhiibnay waa idin makaninay fi lardi dhulkii baanu idin makaninay wajacalnaa lakum waxaanu idinkaga dhignay idinka fiihaa fi lardi dhulka dhexdee ardada dhexdeeda waxaanu idinkaga yeelnay macaayisha macaayisha marka waa jamcu maciishatin ya-duna marka waa caynulkelima waa caynulkelima marka ma la bedelayo macaayisha waa mafaacila wasnigeeda quraada marka waxay yidhaahdeen quraada yani qiraaa qiraa'ada qiraa'aadka mutawaatirada ah macaayisha ayaa ayay ku timid bacd alasaniid oo waxba laga sheegay ayaa waxaa ku timid macaa-isha oo waxay leeyihin naaficaa akriyey sidaas iyo ibnu caamiraa akriyey iyo laakiin sanad aan ka ansixin labada qaariba kama ansixin mana ahan qiraa'ada la akriya masaaxiftana ku taalo macaa-isha in la yidhaha hamse la dhigo ayb meesha marka yacni ya-daani marka waa asal sideedaas unbaana marka qiraa'adu ay ku tahay waxyaabaha waxayba khilaafaysaa qiraa'adu inay qiraa'o mutawaatiro noqoto shuruudeeda waxaaba ka mid ahaa inay waafaqdo awjuh wej wej oo awjuhda carabiyada ka mida haddii marka awjuhdii carabiyada qiyaaskeedaba ay khilaafto sideeda marka qiraa'o maba noqon kartaba ayb wajacalnaa lakum waxaanu idinka dhignay oo idinkaga yeelnay fiihaa ardada dhexdeeda waxaanu idinkaga yeelnay macaayisha asbaaba macaayisha nololyaalo asbaabteedaan idinkaga dhignay yani waxaad ku noolaataan asbaabtii noloshaan dhulka korkeeda idinkaga yeelnay oo mid waa ganacsanaya mid waa beerahow falana mid waxaa weeyaan waa xirfaysanayaa wahaakada oo meeshaa marka ay asbaaban taciishuuna bihaa asbaab aada ku noolaataan ayaama xayaatikum intaad adduunyada ku nooshihiin min atijaaraati ganacsi walmakaasibi makaasib hab wax lagu shaqaysto walma'aakili walmashaaribi walmacaayi ayaanu idinkaga yeelnay walmacaayishu jamcu lmaciishati qaliilan maa tashkuruuna shukran shukri shukriga oo qaliilan maa yar ayaa tashkuruuna shukrinaysaan walaqad wala wallaahi qad xaqiiqeeh khalaqnaakum waanu idin abuurnay uma markaa dabadeed sawarnaakum waan idin yani waan idin qaabeynay oo qaab ayaanu idin suuray waa idin suuraynay khalqigaa horreeyey taswiirkaa dambeeyo waayo marka khalqiga la siiyo qofka ayaa suuradu imaanaya markaa uma markaa dabadeed qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii baanu waxaanu ku niri usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis ma ahani lam yakun ma ahaanin ibliis isagu min asaajidiina kuwa sujuuda ma ka mid ahaanin halkan marka qisadeeda waaa la waxaa laga hadlayaa marka amarkii alle waxaa layse soo amray waxyiga in la raaco qisaa marka nala siina aan tusaale ka dhigano ibliis waxa uu ku yacni ku khasaaray uu noqday mid dhur darsaday oo ayaan iyo nasiib xumaaday wuxuu ku noqday amarkii alle inuu ka santaagay oo uu diiday nebiyullaahi aadamna wuxuu ku dhacay wuxuu alla ka reebay ayuu ku dhacay isaga marka ilaahay towbo ayuu haleeshiiyey laba dersiba meesha waa ku jiraa amarka alle in la raaco sida lagu yidhi itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum waa inaad u raacdo haddii aadan u raacin ibliisaad shabahaysaan waana arrin khatar ah inaad markaa yacni ibliis aada ku shabahdo amar aada dhinaca aada ka shabahdo amarka alle aada ku gacan sayrto mas'alada labaad waxa ay tahay waxaa nala barayaa qofku hadduu mukhaalafo ku dhaco hadduunan kusii soconin ou dib isugugu laabto ilaahay u towbad keeno ilaahay inuu naxariis badan yahay oo laga towbad aqbalayo qofkan oo aadam ayaa sidaa isagana maray qisada marka aayadaha qeybta hore iyo qisadan isku xirku sidaas waay qisada aadam iyo ibliisna suuratulbaqaraan kusoo marnay qeybaheeda qeybo ka mida marka alla wuxuu leeyahay walaqad walawallaahi qad xaqiiqe khalaqnaakum waan idin abuurnay uma markaa dabadeed sawarnaakum waan idin muuqaal siinay sidaa u eg tihiin annagaa idin siinay yaa isnim cid miyaa jirta alla uu kala tashtay cid iyaga iyada yacnii saan ii samee ilaahu cid tiri ma jirto muuqaalka iyo suurada alla isagaana siiye huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa ayb uma markaa dabadeed qulnaa marka humadaani waa tartiib ikhbaari ah waay ee ma ahan marka tartiib zamaani ah waayo annaga markii nala abuuray kabacdi malaa'igta sujuuda aadam u sujuuda lama dhihin waayo annaga waaba annagaa dambayno abuurkeennaa dambeeyo soo maha iyo qisada malaa'igta ay ku sujuuday marka humadan ayaa waxay tahay waa tartiib ikhbaari ah ee tartiib zamaani ah maaha xagga waqtiga ma ka hadlayso ee waxay ka hadlaysaa sheekada say u kala horeyso khalqigii taswiirkii sheekadaasaa naloo hormariyey uma marka sheekadan baa laga sheekeynaa haddana nacam uma markaa dabadeed qulnaa waxaanu ku niri lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaanu ku niri usjuduu liaadama aadam u sujuuda sujuuddaani marka sujuudu cibaadatin ma ahayn aadam caabuda ilaahay ma dhihin ma dhahayo marka waxay tahay amar ou alla amraayo oo iyaga amarka allay qaadanayaan ma samaynayaan marka arrin qaldan mar haddii ilaahay amrayo uu yidhi aadam u sujuuda iyagu marka amar allay fulinayaan amarka alle in la fuliyaana qofku wax ceeba kuma laha bal amarka alle siduu yahay in loo fuliyo culimada qaar waxay mithaal uga dhigaan malakulmowdka markii la amray inuu nafta ka qaada nebiyullaahi moxamed waa ka qaaday soo maaha musiibo ka daran maa jirta in nebi moxamed sal ll ly slam uu geeriyoodo yani musiibo aada u weynay ahayd axaadiidtana waa sheegayaan maca daalika in malakulmowd ou sabab u noqdo musiibadaas weyn wax dembiya miyuu ku leeyahay maya amar alloo fulina yeel waa yeelaya ha yeelin ma yeelayo muu dhaqaaqahay marka malaa'igtii haddii la yidhi aadam u sujuuda amar war kale ma laha inay u yeelaan wuxuu alla faray maaha siyaalo kalena marka suurat lbaqara markaan joognay sujuuddaas waa uga soo hadalnay uma qulnaa waxaanu niri lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaanu ku niri usjuduu sujuuda liaadama u sujuuda fasajaduu way sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa laakiin ibliis ma sujuudin lam yakun ma uunan ahaanin ibliis min asaajidiina kuwa sujuuda maaha ma ka mid ahaanin qaala wuxuu yidhi alle maa manacaka maa maxaybaa manacaka kuu diiday anlaa tasjuda wa axwajaka kuu dhibaato geliyey niihow ee yacni ibliis ah anlaa tasjuda inaadan sujuudin maxaa kuu dhibaato geliyey id waqti amartuka aan ku faray qaala wuxuu yidhi ana anigaa khayrun ka khayr badan minhu isaga ka khayr badan khalaqtanii waad i abuurtay min naarin baad iga abuurtay dab wa khalaqta waad abuurtay hu aadamna min diinin baad ka abuurtay dhoobo qaala wuxuu yidhi alla maa maxaybaa manacaka kaa reebay oo kuu diiday anlaa tasjuda meeshaan marka anlaa tasjuda laadaani in sideeda naafiye u ahaato waa bannaan tahay haddii laada naafiye laga dhigo waa in wa axwajaka iyo wax loo soo qadaro waayo haddaan wax loo soo qadarin macnihii la rabay macnahaan ahaynaa soo baxaayo oo macnuhu wuxuu noqonayaa qaala wuxuu yidhi maa manacaka maa maxaybaa manacaka kuu diiday anlaa tasjuda inaadan sujuudin yani inaadan sujuudin maxaa kaa celiyey mana ahan muraadka la rabo taas maaha bal ibliis maba sujuudinba waaba diidayba sujuudda marka macnuhu wuxuu noqonayaa maa maxaybaa manacaka kaa reebay wa axwajaka kuu dhibaato geliyey anlaa tasjuda inaadan sujuudin war sujuud la-aanta maxaa kugu xambaaray maxaa kaa reebay inaadan sujuudin maaha ayb macnaha labaad laada in laga dhiga zaa'ida oo tawkiid macna tawkiidna ay wadato bidaliili aayadda kaleana tusayso qariinada oo suuratu saad qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda aayaddaa laada waa laga reebay soo ma arkaysa laadaani inay zaa-ido tahay aayaddaa suuratu saad ayaa qariino u ah oo markaa macnaha waxaa la dhahayaa qaala wuxuu yidhi alla maa maxaybaa manacaka kuu diiday anlaa tasjuda an tasjuda war ibliisow inaad sujuudda maxaa kaa celiyey qaala wuxuu yidhi ibliis ana anigaa marka cudrun aqbaxu min jahlin waaya kan wuxuu ku cudur daaranayaa w yacni wax ka sii daran dembigii ou galay oo waa kibirka awala markii alluu diiday cudurdaarkii ou keensaday wuxuu noqday takabur iyo kibir qaala wuxuu yidhi ana anigaa khayrun khayr badan minhu isaga ka khayr badan khalaqtanii waad i abuurtay min naarin naar xaggeedaad iga samaysay wa khalaqtahu isagana waad abuurto waad samaysay min diinin dhoobo xaggeedaa ka samaysay dhowr meeluu ka gefay qiyaaskiisu marka midda koowaad waxay tahay amar alloo taagan oo meesha la keenay nas yaallo inuu qofka qiyaas aado qalad waan sabaad marka qiyaas u aado maskaxdiisu isticmaalay qiyaas faasid uu la imaaday meeshaas marka waxaa la yidhaahdaa qiyaasku haddii uu nas ka hor imaado waa qiyaas eber ah meesha marka macnaheedu marka qiyaasku waa daruuro ayaa keento un marka nas la waayo xaadiso sharcigana ay meeshii taallo ayaa aayad ama xadiid iyo wax un laga soo qiyaas qaataa oo qiyaaska la isticmaalaa imaamu shaafici sida uu yidhi alqiyaasu inamaa yusaaru cinda adaruurati ama bimansilati lmeytati waa baktigoo kale baktiga goormaa la cunaa markay baahi timaado qiyaasna markaad nas weysaad la ayaad aadeysaa ayib ta labaad ou marka ibliis ku gafay waxay tahay dab yaad iga abuurtay macnuhu wuxuu leey dabku waa ka khayr badan yahay dhoobada inuu ka khayr badan yahayna musallam ma aha bal waxyaabo badan oo dhi yacni dhoobadu uga fiicantaha jira dhoobada wixii lagu rido waa kasoo baxayaan oo maciishadii ummadda iyo wixii dadka ay cunayeen iyo kulli dhulkaasay kasoo baxaan roobaa ku da-aya waxbuu soo saaraa dhulku iyo dhoobadu rasaano iyo deganaanay leedahay dabkuna fudayduu leeyahay nacam meeshuu ka kacaba deg dega u socona nacam waa waxyaabo badan yaa laga horkeeni karaa mas'alada saddexaadoo uu ku gafay haddana waxay tahay qiyaaskiisu wuxuu ku taagan yahay anaa fadli badan asaga ka fadli badan qof markaa yacnii laga fadli badan yahayna in loo sujuudo maaha isa iyadoo alla ou amray weliba yani wuxuu leeyahay hadday sujuud tahay anay ugu fiicnaan lahaydee asaga ma ahayn uu leeyahy faadil iyo mafduul waxaas yaa u sheega isaga iyada lafteeda musallam ma aha ayb meeshaan marka waxay culimada qaarkood uga hadlaan waxay yidhaahdaan ibliis qiyaas ayuu qatar ku galay qiyaasku marka ibnu cabaas baa waxaa laga wariyey inuu yidhi awalu man qaasa ibliis qofkii ugu horreeyo qiyaas isticmaalay ibliis uu ahaa faakda'a alqiyaasa qiyaaskii buu gafay faman qaasa addiina bishayin min ra'yihi qaranahu llaahu maca ibliis qofkii diinta ilaahay ku qiyaaso shay ra'yigiisa ka yimid ku qiyaaso ibliis ilaahay ibliis buu la soo kulminaa ayuu la xiriirinaa marka ibnu cabaas muxuu ka hadlayaa qiyaaska faasidka waayo wuxuu ka warramaya qofkii qiyaas min cindi nafsihi nas uga hor keenay ibliisow la kulma ayaa ayaa lala xiriirina ibnu siriinna wuxuu yidhi maa cubidat ishamsu ilaa bilqiyaas qoraxda lama caabudin ilaa dadka qoraxda caabuda qiyaas unbay ku caabudeen qoraxda hadda lo-da kuwa caabudaya fiiri hinduuska maxay u caabudaysaan haddaad tidhaahdeed falsafo dheerow kuu galaan caanaheedaan cabnaa caanahayna siisaa caanaha wax lagu noolyahay waa halkaanay ka baxday farjiga kuwa caabudaya waxay leeyihin waaba meeshii laga soo baxaybe khalqigu meelahu ka soo baxay waa maxaaba ka qa maxaa ka fiican uu kuleeyahay kullu hadaad aragtid yacni kan dimuqraadiyadda wato oo balaayada yacni xukunka baas ee foosha xuna caqliga iyo fidrada iyo sharcigaba ku xun kan wato qiyaas faasid uu kuula imaanay marka aaday salaf u aragti dheeraayeenoo ibnu siriin waa ka dhahayo maa cubidat ishamsu ilaa bilqiyaas dadka marka masaladan qiyaaska annaasu fiiha طarafaani waa wasat laba daraf iyo dhexdhexaad waay dadka qolo waxaa jirto iyagu qiyaas iskaga socoto naskiiu yaallo qiyaas aadayaan waa qalad midaas waa waa guluwi qolo kalena cagsigooda waayo oo waxay leeyihiin wax la qiyaasan kara ma jirto qoladaa marka ibnu xasmi iyo hogaaminayaan iyagana oo ibnu xasmi a'imada afartaa abu xaniifa iyo shaafici iyo maalik iyo axmed binu xambal iyo fuqahadii islaamkee waaweynaa ayuu ku qalad xugminayaa hadal aad u qallafsan buu ku ayuu u isticmaalayaa wuxuu leeyahay qiyaasay isticmaalayaan qofka qiyaaska isticmaalana waa qof tashriic sameynaya ayuu leeyahay meeshaasna warkaas ma yaalan waayo qiyaaska ilaahay baaba qur-aanka ku yidhi factabiruu yaa uli labsaar haddaan laba shay oo isku mida layskaga qiyaasanaynin sharcigaba cayaar cayaaro iska noqonaan walidaalika waxaa ibnu xasmi lagu xujeeyey isaga laftiisa mas'ale ou qabo oo dadkii ka horreeyay oo daahiriyada ahaana ay qabeen oo waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yacni qiyaaska jeliga oo imaamu shaafici uu yidhaahdo qiyaaska jeliga ah waxaa ka midaba falaa taqul lahumaa uffin labadaada waalid uf ha dhihinaa la yihi uf qur-aankii marka wuxuu sheegay uf yaan la dhihin in la garaaco aayad aayadda kama hadlin waalidka in la garaaco aayadda ma sheegin haddii la yidhaha ka waran qiya garaacista looga qiyaas qaadan maayo ufta haddii la yidhaahdo ee ma la garaaca marka garaacistu ma banaanaanay marka xaggaad xugun uga keenay marka aayad ama xadiid ha garaacin dhahaayo qur-aanku sideedaba xawaadidta dhacayso yacni wuxuu uga hadlaa si qawaacidou ku siinayaa qawaaciddaas furuuc badanaa soo hoosgelayso haddii marka la yidhaah wax la qiyaasanayo maba jirtaba la dhaho ee macnuhu marka wuxuu noqonayaa bani aadamka ilaahay ijtihaadka iyo soo yacni ida ijtahada alxaakimu fa asaaba falahu ajraani wain akhdaa falahu ajrun meesha waaba ka baxeeba soo ma garanin darafka wasadkaana waxay tahay qiyaas shuruudiisa ah u oofsaday baa la qiyaasan karaa wixii kale lama ogola haddii nas meeshii yaallo nas agtiisa waxba lagama qiyaasan karo oo muqaabil yacni nas adoo ka hor imaanayo qiyaaskaaga aada uga hor imaanaysid maya waa tan ibliis oo kale taas wa qiyaas aan shuruudihiisa oofsanin shuruudaha wuxuu ku yaallaa usuululfiqhige qiyaas aan oofsanin oo afar rukniba uu qiyaasku leeyahay asal iyo farac iyo cillo iyo xugun cilladu baxhi dhan oo dheer baa ku jiro oo masaalig bay leedahay cillada lagu ogaado ictiraadaadka marka la joogo cillada waxyaabaha lagu caaridi karo adu waa mas'alo usuul u baahan oo halkaan hadda marka maxalkeedu aynan ahayn laakiin qoladaas wasadka ah baa dariiqatu ahli lxadiidi min alfuqahaa'i waalculamaa'i dariiqadooda kaas waay in qiyaaska marka haddii daruura daruuro ay keento la qiyaasto iyadoo laakiin qof mujtahida oo shuruudihii ijtihaadka oofsaday ee aaladiina haysto ayaa qiyaasanayo wuxuuna ka dhex qiyaasanayaa qur-aanka iyo sunnada un dhexdeeda ayb qaala wuxuu yidhi ana aniga ayaa khayrun khayr badan minhu isaga ka khayr badan khalaqtanii waad i abuurtay min naarin baad iga abuurtay wa khalaqta waad abuurtay hu isaga aadam min diinin dhoobo xaggeedaad ka abuurtay qaala alla wuxuu yidhi fahbid deg oo hoobo minhaa samada xaggeeda ka deg ama min aljannati jannada xaggeeda ka deg famaa yakuunu laka adiga kuu ahaan maayo kuma habboona an tatakabara inaad santaagtid fiihaa yacni samadii dhexdeeda ama jannadii dhexdeeda inaad ku santaagtid kuuma dhab lahan oo kuuma habboona fakhruj bax innaka adiga min assaakiriin aad ka mid tahay kuwa dullaysan kuwa markaa yacni dulloobay oo dullaysan baad ka mid tahay qaala wuxuu yidhi andirnii ii koro rabbiyow isugo isug ilaa yowmi yubcahuuna maali maalinta lasoo bixinayo intii ka ah ilaahu ii koro ii sugo qaala wuxuu wuxuu yidhi andirnii ii sugo oo ii koro ilaa yowmi yubcathuuna maalinta lasoo bixinayo intii ka ah ilaa iyo maalinkaa ii sug qaala wuxuu yidhi alle innaka adiga min almundariina kuwa loo sugtay oo loo kortay ayaad ka mid tahay qaala wuxuu yidhi ibliis markaa fabimaa agweytanii fabillaahi allaan ku dhaartaye qaala waxa uu yidhi fabimaa agweytanii fabiiqwaa'ika iyaaya dhuminta aada i dhumisay yaan ku dhaaranayaa oo dhaartaydu ay tahaye laaqcudanna lawallaahi aqcudanna fariistee oo u fariistee lahum iyaga u fariistee siraadaka jidkaaga almustaqiima ee toosan waa dhaaranayaa marka qaala wuxuu yidhi fabimaa aqwaytanii maada masderiye waaye marka ba-duna waa baa-ulqasam marka fabimaa aqwaytanii fabiiqwaa'ika iyaaya dhuminta iyo baadiyeynta aada i baadiyeysay baa dhaartaydu tahon ku dhaaranayaaye laaqcudanna lawallaahi aqcudanna fariistee oo fariistee lahum iyaga u fariistee siraadaka jidkaaga almustaqiima ee toosan uma markaa dabadeed la-aatiyannahum u imaadee oo u imaadee min beyni aydiihim hortooda xaggeeda uga imaadee wa min khalfihim gadaashooda xaggeeda uga imaadee wa can aymaanihim midigyaalkooda uga imaadee wa can shamaa'ilihim bidixyaalkooda uga imaadee dhinac walba waan uga imaanaa walaa tajidu ma helaysid akharahum badankood shaakiriina inay adiga kugu shukrinayaan ma helaysid yacnii badankood inay kugu shukriyaan heli maysid maladaas marka maalinkaas ibliis ou malaystay maladiisa waa ka dhabeeyey fii suurati saba buu alla wuxuu yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faاtabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin iyo walaqad adala minkum jibilan kahiira afalam takunuu tacqiluun waa ka dhabeeyey marka arrintan walaa tajidu akharahum shaakiriintaa wuu ka dhabeeyey qaala wuxuu yidhi alle ukhruj bax minhaa min aljannati jannada xaggeeda ka bax mad-uuman xaal aad tahay mid la ceebeeyey ama mad-uuman xaal aad tahay mid loo carooday madxuuran xaal aad tahay mid la fogeeyey adoo lagu fogeeyey ka deg jannada ama yacni samadii laman tabicaka lawallaahi yaman axadkii tabicaka ku raaco adiga minhum xaal uu iyaga ka mid yahay bani aadamkii laamla-ana buuxiye oo buuxiye jahannama jahannamo buuxiye minkum idinka idinka buuxiye yacni minka wa miman tabicaka waa adiga iyo yacni kuwa ku raacay intaba marka taqliibkii baa waaa khitaabkii baa la xoojiyey oo qaybiye qeybada marka laga xoojiyey minkum baa saa loo yihi marka ajmaciina dhammaantiin idinka buuxiyey marka naartaas yaan idinka buuxinaya hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi